waxaan maanta bilownay howlgal loogu talagalay in lagu nadiifiyo magaalada muqdisho iyo bilicda magaalada lagu soo celiyo xoolaha baadida ee t- muxuu ahay wadooninka daadsan magaalada gu- dhammaanteed in muxuu ahay mataqaanaa laga aruursho magaalada si ay magaaladu u noqoto nadiif maadaama ay xoolo baadiya yihiinoo cid iska leh oo xanaanaysata ayaan jirin go'aanka soo baxay guddoomiyaha gobolka banaadir haduqa magaalada muqdisho amarkaas aan ku dhaqaaqana galabtay waa bilow hawshu saacaanaan shaqada wadnaa joogtana loo sii wadi doonaa saacaddan waa la shaqeeyo hawshu waa socotaa saad u jeeddaanba wax badanaana magaalada iska beddeli doonaan haddii alla yidhaahdo cid kastee magaalada muqdisho ku dhaqan ee magaalada in bilicdare la soo celiyo lagana shaqeeyo wanaaggeeri iyo sharafkeeri iyo karaamaheeri iyo dowladnimada muxuu ahay mataqaanaa hawsha dowladnimada sidii loogu talagalayaa si ka sii badan loo qabto danay haysana waxaan ka codsanaynaa inay ka qayb qaadato oo ay muxuu ahay magaaladan bilicdeeri nadaafadeeri quruxdeeri sharafkeeri iyo karaamaheeri cid walbo magaalada muqdisho je- deganu ay ka qayb qaadato qof kastoo magaalada degan wax mas-uuliyadaha ka saara mas-uuliyaddaasoo ah cid kasta inay muxuu ahay goobta ay joogto ay nadiifiso hadday ganacsi tahay hadday deegaan tahay hadday goob kale tahay inay nadiifiso